Warar ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan oo wadatay gaadhi ay rasaaseeyeen baabuur ay la socdeen shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda meel ku dhow saldhigga wardhiigle ee magaalada Muqdisho kadibna halkaa ay ka baxsadeen dableydii weerarka geysatay hal ruux oo ahaa darawalkii gaadhiga ayaa geeriyooday halka laba kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaas sida ay dad goobjoogayaal ahi u xaqiijiyeen VOA dhinaca kalena qarax ayaa la sheegayaa in uu ka dhacay degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho waxaana wararku ay sheegayaan in qaraxaasi lala beegsaday baabuur ay lahaayeen ciidamada dowladda khasaare ayaa la sheegayaa in uu ka dhashay qaraxaasi oo ka dhashay walxaha qarxa oo lagu aasay waddada dhinaceeda